weerarka lagu qaaday hotelka syl ee magaalada muqdisho ayaa waxa uu ku bilowday qarax weyn oo la sheegay inuu ahaa ismidaamin kadibna waxaa gudaha u galay rag hubaysan oo aan weli la shaacin tiradooda kuwaasi oo bilaabay in ay rasaas ku furaan dadkii ku sugnaa hoteelka waxaa jira khasaare aan si rasmi ah loo xaqiijin oo ka dhasha weerarkaasi balse dadka ku waxyeeloobay ayaa waxaa ka mid a mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya waxaana ka mid a agaasimaha warfaafinta xafiiska ra-iisul wasaaraha ahna afhayeenka xukuumadda soomaaliya farxaan maxamed jimcaale oo la xaqiijiyey inuu yahay dhaawiciisa mid fudud iyo xogayaha guud ee maamulka gobolka banaadir faysal caraala afrax iyo sidoo kale taliyaha ciidamada booliiska gaarka ah ee haramcad dhammaan mas-uuliyiintan ayaa waxaa dhaawacyadooda lagu sheegay inay yihiin kuwo fudud sidoo kale warar laga helaya ila madax bannaan ayaa sheegaya inay jiraan xildhibaano ka tirsan baarlamanka soomaaliya oo weerarkaasi ay ka soo gaareen dhaawacyo dadka ugu badan ee ku waxyeeloobay weerarka lagu qaaday hotelka syl ayaa waxaa la geeyay cisbitalka ordogan exdigfer halkaasi oo hadda lagu baxnaaninayo xaaladooda caafimaad saraakiil ka tirsan laamaha amniga ee dowladda soomaaliya ayaa v o eda u sheegay in weli ciidamada dowladdu ay ku howlan yihiin siday usoo afjari lahaayeen dableydii weerarka ku qaaday hotelka oo weli ka dhex dagaalamaya ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka lagu qaaday hotelka syl ee magaalada muqdisho hoteelka la weeraray ayaa ku yaala iridda hore ee madaxtooyada soomaaliya waxaana inta badan isugu yimaada mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya xildhibaano iyo dadka caadiga ah waxaana weerarkaasi lagu qaaday xalay hotelkaasi xilli masaajidda ku yaala magaalada muqdisho qaarkood lagu jiray salaada taraawiixda dhowr jeer oo hore ayay al-shabaab horay u weerartay hoteelkan laakiin dhacdadii xalay ayaa ku soo aadaysa xilli uu isbeddel ka jiray bilihii ugu dambeeyey amniga magaalada muqdisho laamaha amniga ee dowladda soomaaliya ayaan weli si rasmi ah u shaacin khasaaraha weerarka ka dhashay iyo tirada dableyda hoteelkaasi weeraray cabdilcasiis barrow v o a muqdisho